ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga alfurqaan waa afar iyo tobanka bisha shawaal sannadka kun afar boqol afartan iyo shanta hijriyada qodobada maanta oo talaada a barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonana waxaa ka mid ah laba boqol oo maalin kadib dagaalka ghaza netanyahu oo guranaya midhaha qaraar ee fashilkiisa iyo ciidamada yuhuudda oo aan xaqiijin wax ka mid a ahdaaftii ay ugu duuleen marinka ghaza tobannaan askari oo lagu dilay weeraro ka dhacay dalalka burkina faso iyo baniin ee dhaca galbeedka afrika diyaarado helikabtaris ah oo ku burburay dalka maleysiya saldhig ciidamada maraykanku ku leeyihiin dalka ciraaq oo la kulmay weerar uga yimid maleeshiya taabacsan iiraan dhulgariir hor leh oo ku dhuftay jasiiradda taiwan iyo waa kuma sheekh cabdilmajiid azandaani caalimkii yemeniga ahaa ee ku geeriyooday dalka turkiga qodobadaas ayaad dhegaysan doontaan waxaa barnaamijka nagala qaybgelaya horyaalka ka tirsan idaacadda islaamiga alfurqaan ku soo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت
waa hagaag qodobadaas oo idil waad dhegaysan doontaan insha allah aynu ka horeyna qodobka ugu horeeya barnaamijka laba boqol oo maalin ayuu galay dagaalka ghaza netanyahu ayaana guranaya midhaha qaraar ee fashilkiisa iyadoo ciidamada yuhuudda aanay weli xaqiijin wax ka mid a ahdaaftii ay ugu duuleen marinka ghaza haddaba wararkii ugu dambeeyey ee la xiriira dagaalka ghaza iyo duqaymaha yuhuuddu wadaan waxaa inala socodsiinaya walaalkeena cabdiraxmaan beder أذكر رصاص بلاد الصمت إيقاع أم طلقة ولها في القلب أوجاع عزف الرصاص
قصف اليهود قصف أبراج الصالح سبعة أنا كنت أنا كنت راح أشتري أنا أول سفر السرو وانفجر السرو لا لله وإنا إليه راجعون فلسطين والأبناء قد ضاعوا وينهش الكفر مسعورا مدائنها أبي الحبيب سلاما لروحك الطاهر ذهبت إلى أصحابك في جنان الغلد
يهمي عليها بوابل النار مقلاع أين الأخوة في الإسلام أين هم الله عليهم واحنا الله معانا احنا الله معانا تخافوش تخافوش احنا احنا اقوى اقوى منهم الله معانا اللهم اني مغلوب فانتصر هاي ماما هاي ماما ولك لا خلوش
ومنك الصبر مذياع أين الأخوة في الإسلام أين هم يغشاهم الهنو وال- آه، هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله آه، معركتنا معهم مستمرة حتى التحرير بإذن الله سبحانه وتعالى فإما النصر وإما الشهادة وأهل قطاع غزة بفضل الله رأسهم مرفوعة الصبر مذياع آهات حزنك قد زادت مواجعنا والنصر نحوك يمشي وهو
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegeystayaal kusoo dhowaada xubintaan uga hadalno wararkii ugu dambeeyey ee duqeymaha yahuudda ee marinka khaza waxaan maanta oo talaada ah kuna beegan laba boqol oo maalmood kadib duqeymaha yahuudda ee marinka khaza waxaan idinkugu soo gudbin doonaa warbixinteena maanta duqeymo kala duwan oo saacadihii tegay ka dhacay marinka khaza subaxnimadii maanta waxay dagaalyahanada yahuudda ay gantaallo xoogan ku garaaceen xeebta magaalada khaza iyagoo sidoo kale silsilado duqeymaha ka geystay bartamaha waqooyiga iyo koonfurta marinka khaza waxaana dhammaan duqeymahaasi ku shahiiday boqolaal ruux oo barakacayaasha reer khaza ah madaafiicda goobta ayay sidoo kale ciidamada yuhuudda ku garaaceen deegaanada kale ah jabaaliya beyt xanuun iyo sidoo kale xaafadda zaytuun ee bariga magaalada khaza waxaana dhammaan weeraradaasi madaafiicda loo adeegsaday ku shahiiday dad badan oo barakacayaasha reer khaza ah iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kaleoo fara badan waxaana sidoo kale uu burbur xoogan soo gaaray guryo iyo goobo ay ku hooyanayeen dadka barakacyaasha ah diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda waxay sidoo kale duuqeeyeen deegaan dhaca bartamaha jiidaa khaza waxaana halkaa ku shahiiday tobanaan ruux oo shacab ah kuwo kalena waa ay ku dhaawacmeen sidoo kale deegaan dhanka bari kaga beegan magaalada kanyunis isna waxa ay yuhuudda ku garaaceen madaafiicda goobta khasaare kala duwan ayaana ka dhashay duuqeyntaasi meelaha duqeymaha xoogan martigeliya saacadihii lasoo dhaafay waxaa ka mid ah deegaanka azuweyda ee magaalada khaza duqeyn halkaa ka dhacday waxaa ku shahiiday dad fara badan oo iskugu jira dumar iyo caruur iyadoo ay ku dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan dirilbalax ayaa la mid ah meelaha ay saacadihii tegay duqeymuhu ka dhaceen duqeyn halkaa ka dhacday waxaa ka dhashaday khasaare iskugu jira dhimasho iyo dhaawac tirabeel ah taangiyadii ciidamada yuhuudda waxay weerar ku qaadeen deegaan dhacbariga magaalada rafax ee koonfurta marinka khaza waxayna halkaa ka geysteen toogasho iyagoo halkaa ku dilay dad shacab ah kuwo kalena ku dhaawacay waxay sidaasi la mida weerar rasaaseenna ka geysteen ciidamada yuhuudda waqooyiga deegaanka nuseyraad ee bartamaha jida khaza habeenimadii xalay waxa ay ciidamada yuhuudda duqeeyeen wadada shaymaa ee ku taala deegaanka beytulaahiya ee waqooyiga marinka khaza waxaana duqeyntaasi ku shahiiday dad badan oo barakacayaal reer khaza ah iyagoo isla waqtiyahaanta diyaaradaha dagaalka ee maamulka yuhuudda duuqimo ka geysanayay deegaanada kale ah azaweydah iyo almiqraaq oo labadooduba dhaca waqooyiga marinka khaza qolyaha ka shaqeeya gurmadka rayidka ee magaalada khaza waxay sheegayaan in tirada dadka ku shahiiday isbitaalka naasir ee khanyunis ay gaartay laba boqol siddeetan iyo saddex ruux halkaasoo ay ciidamada gumaystaha yuhuudda iskaga baxeen kadib markay go-doomiyeen muddo bil ku dhow iyagoona ka geystay falal argagax badan dhinaca kale agaasimaha isbitaalka riyaax ee daanta galbeed wuxuu sheegayaa in isbitaalka la keenay wiil ku shahiiday weerar rasaaseen ah oo ay geysteen ciidamada gumaystaha yuhuudda kadib markay xog ku soo galeen deegaanka riyaax oo dhaca bariga daanta galbeed wariyaasha ku sugan daanta galbeed ee gumaysiga yuhuudda ku hos jirta waxay sheegayaan in ciidamada yuhuudda ay weerar xukugalla ay ku qaadeen deegaanada dhacadaanta galbeed kadibna ay deegaanadaasi ka geysteen falal argagaxgelin ah oo ay kula kacayeen dadka deegaanka waxayna halkaa ku burburiyeen guryo badan oo ay shacabku leeyihiin magaalada alkhaliilna galabnimadii shalay waxa ay ciidamada yuhuuddu ka geysteen weerar rasaaseen ah waxaana weerarkaasi ku shahiiday saddex ruux oo falastiiniyiin ah hay-adda bisha cas ee falastiiniyiinta waxay sheegaysaa in kooxaha gargaarka deg dega ah mid ka mid a isbitaalada magaalada geeyeen saddex ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba waxayna intaa ku dartay hay-adda in saddexda ruux ay iskugu jiraan rag iyo dumar ka soo jeeda deegaanka xulxuul ee dhanka waqooyi kaga beegan magaalada alkhaliil waxayna haayeen markii ay rasaastu haleelaysay kuwa saaran gaari rikaab ah oo deegaanka kusii jeeda dhankeeda wakaaladda wararka falastiiniyiinta ee waafa ayaa sheegtay in ciidamada gumaystaha yuhuudda ee fadhigoodu yahay deegaanka xulxuul ay rasaas toosa ku fureen baabuur ay wateen dad shacab ah taasi oo sababtay dhaawaca laba dumar ah iyo wiil dhalinyaro ah iyadoo ay usii dheertahay inay waxyeello soo gaareen tiro dadda oo saarnaa gaariga يا غزة المجد يا عنوان عزتنا النصر فيك ومنك الصبر مذياع
وفي جزري عرفت الله وبالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta hadalhaynta caalamka oon kusoo gudbinayno wararkii ugu dambeeyey caalamka waxaana halkan ka soo jeedinayaa walaalkeen maxmed sheekh cali mahadsaned walaalka dhegaystayaal waxaad ku soo dhowaataan xubintii hadalhaynta caalamka oon kusoo gudbino wararkii ugu dambeeyey caalamka ku dhowaad afartan askari ayaa lagu dilay weeraro ka dhacay dalalka burkina faso iyo baniin mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ee ka jihada mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika ayaa mar kale fuliyey weeraro dhiig badan ku daatay kuwaasoo ka dhacay dalalka baniin iyo burkina faso weerarka koowaad oo ka dhacay dalka burkina faso ayaa waxaa lagu dilay tobanaan ka tirsan askarta xukuumadda dalkaas kuwaasoo dhaqdhaqay kowday qaybo ka mid a dalka weerarka ka hortaga ah oo ay fuliyeen mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay deegaanka koro ee dhaca wilaayada kaaya ee dalka burkina faso war ka soo baxay mujaahidiinta ayaa lagu sheegay in weerarkan lagu dilay ugu yaraan soddon askari oo ka tirsan askarta xukuumadda burkina faso kuwaasoo qayb ka ahaa askarta duulaanka soo qaaday waxaa intaa dheer oo ay mujaahidiinta weerarkan kusoo furteen afar qori oo bekem ah afar qori oo r b g ah siddeed iyo toban qori oo a k forty-seven ah afar iyo toban mooto ay wateen askarta iyo agabyo kale ciidamada mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa weerarkan ku gubay tiro gaadiid gaashaaman ah iyo in ka badan soddon mooto ay wateen askarta xukuumadda burkina faso sawiro ay baraha internetka ku baahisay mu-asasada warbaahineed ee azallaaqa ah oo ah garabka warbaahineed ee mujaahidiinta ayaa lagu arki karaa meydadka qaar ka mid a askarta xukuumadda burkina faso ee lagu dilay weerarka sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya tobaneeyo mooto ah oo basbeelay iyo hubkii ay mujaahidiinta kasoo furteen askarta la dilay weerarka labaad oo ay mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ay ka fuliyeen gudaha dalka baniin ee isna dhaca galbeedka qaaradda afrika weerarkan ayaa lala beegsaday xarun ciidan oo ay ku sugnaayeen askarta baniin oo ku taala mandiqada moscow ee gudaha dalkaas ugu yaraan shan askari ayaa lagu dilay weerarkan halkay mujaahidiinta jamaacada kusoo furteen labiyo konton qoriyo ake afartan iyo toddoba ah iyo mootooyin xidhada u tiila askarta la weeraray mujaahidiinta jamaacada nusratul islaam walmuslimiin ayaa dardargeliyey camaliyaadkooda jihaadiga ah ee ay ka fulinayaan mandiqada saxaraha iyo saaxilka afrika kuwaasoo ay ku beegsanayaan askarta xukuumadaha mandiqada iyo maleeshiyaadka murtasaqada fagner ee uu ruushka tababaray dhinaca kale toban ruux ayaa ku dhintay diyaarado helikobtar ah oo ku burburay dalka maleesiya ee qaaradda aasiya tafaasiil dheeraad ah ayaa kasoo baxaya shil diyaaradeed oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalka maleesiya kaasoo sababay khasaare iskugu jira naf iyo maal intaba taliska ciidamada badda ee xukuumadda maleesiya ayaa shaaca ka qaaday in ugu yaraan toban ruux ay ku dhinteen shilka diyaaradeed oo ka dhacay qaybo ka mid ah dalkaas shilka ayaa yimid ka gadaal markii laba diyaaradood oo ah kuwa quumaatiga u kacee loo yaqaano helikobtarka ay ku burbureen hawada dalkaas xilli ay ku jireen howlo tababar ah dhammaan tobanka ruuxa dhintee waa shaqaalaha diyaaradaha shilkaas ayaa waxa uu si gaara kaga dhacay xirada lomot oo ay leeyihiin ciidamada badda ee maleesiya kuna taala gobolka birak ee dhaca galbeedka dalka ayaa lagu yidhi bayaan ka soo baxay taliska ciidamada badda ee dowladda maleesiya taliyaha howlgelinta ee waaxda debdemiska maleesiya suhaymi maxamed suhayli ayaa dhankiisa sheegay in labada diyaaradood ee helikobtarka ay isku dhaceen intii ay ku guda jireen duulimaadkooda tababarka kooxa caafimaadka ayaa xaqiijiyey dhimashada dhammaan tobanka qof ee shilka ku dhintay muuqaalo lagu baahiyey baraha ay bulshada ku xidhiirto ayaa muujinaya diyaarado badan oo helikobtar ah oo jawi hoose ku socda kuwaasoo si xadda ugu soo degaya garoonka ciidamada badda ee maleesiya ee lomot kuwaasoo u diyaargaroobaya xaflado la sheegay in la qabanayo bisha mey ee soo socota mid ka mid ah labada diyaaradood ee helikobtarka ah ayaa ku dhufsatay seynta midda kale taasoo keentay inay soo dhacaan ilaa ugu dambeyn ay ku burburaan goob aan laga arkin muuqaalada la baahiyey laba maalmood ka hor ay ahayd markii shil diyaaradood oo noocan oo kaleha ka dhacay dalka jabaan oo ay ku dhinteen ugu yaraan laba ruux nolol iyo geerina lagu la-yahay toddoba kale kadib markii ay isku dhaceen laba diyaaradood oo helikobtar ah geeska kale weerar ayaa lagu qaaday xiro ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaqa muddo afar iyo labaatan saac gudahooda ayaa mar kale weerar lagu qaaday mid ka mid ah xarumaha ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaqa mas-uul amerikaan ah oo la hadlay wakaaladda wararkii royters ayaa shaaca ka qaaday in weerar loo adeegsaday diyaarad daroon ah lagu qaaday saldhigga ciidamada maraykanka ee caynul asad ee ku yaala gudaha dalka ciraaqa isagoo aan bixin tafaasiil dheeri ah ku aadan khasaaraha nafeed iyo kan hantiyadeed ee ka dhashay weerarka waa weerarkii labaad oo muddo afar iyo labaatan saac gudahood lala beegsaday xeryaha ciidamada maraykanka ku leeyihiin mandiqada iyadoo weerarkii hore lala beegsaday saldhigay ciidamada ku leeyihiin xuduud ay wadaagaan wadamada ciraaq iyo suuriya galabkii sabtida ee lasoo dhaafay ay ahayd markii weerar noocan oo kale ah oo loo adeegsaday diyaarad helikobter ah lagu qaaday saldhigga ciinul asad ee ay ciidamada maraykanka ku leeyihiin dalka ciraaqa kaas oo uu mas-uul amerikaan ah sheegay inuusan geysan wax khasaare nafeed ah ama mid hantiyadeed tan iyo bishii oktoobar ee lasoo dhaafay in ka badan boqol iyo konton weerar oo loo adeegsaday diyaarado daroon ah iyo sawaariikh ayaa lagu qaaday xarumay ciidamada maraykanka iyo kuwa isbahaysiga caalamiga ah ay ku leeyihiin dalalka ciraaq iyo suuriya weeraradan oo dhacay xiliyo kala duwan ayaa la rumaysan yahay inay dhaliyeen khasaarooyin iskugu jira dhimasho iyo dhaawac waxauna maraykanka qirtay in wax ku dhow boqol askari looga dhaawacay weeraradan isagoona aan ka hadlin maraykanka tirada looga dilay ugu dambeyntii dhulgariir horle ayaa ku dhuftay jasiiradda taiwan laba dhulgariir oo cusub ayaa saaka aroortii laga soo diiwaangeliyey qaybo ka mid a jasiiradda taiwan oo kol sii horeystay uu ku dhuftay dhulgariir geystay khasaare baaxad leh dhulgariirka cusub oo cabirkiisa lagu sheegay lix dhibic saddex ayaa waxauu ku dhuftay deegaano ka tirsan jasiiradda taiwan kuwaasoo dhaliyey waxyeelo kala duwan muddo lix daqiiqo ah ayaa u dhexaysay labada dhulgariir kuwaasoo kan hore uu cabirkiisu ahaa lix dhibic hal halka kan dambe uu cabirkiisu ahaa lix dhibic saddex waxaana si weyn looga dareemay magaalada caasimadda ah ee taibi bilowgii bishan hadda socotay ay ahayd markii dhulgariir cabirkiisu ahaa toddoba dhibic afar uu ku dhuftay jasiiradda taiwan kaasoo geystay dhimashada ugu yaraan saddex iyo toban ruux iyo dhaawaca ku dhowaad kun iyo boqol ruux oo kale dhulgariirkaas ayaa lagu tilmaamay inuu ahaa kii ugu xooganaa ee muddo rubac qarni ah laga soo calaamadeeyo jasiiradda intaas ayaan kusoo gebagabaynaynaa xubinta caalamka waxaan dib idinkugu celinayaa barnaamijka dhacdooyinka dunida iyo qaybaha ka harsan
في جزري عرفت الله وكالأنهار إذ تجري عرفت الله سبحان الذي أسرى عرفت الله في نفسي waa hagaag barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan idaacadda islaamiga alfurqaan ayuuna idinkaga imaanayaa waa kuma asheykh cabdilmajiid azandaani caalimkii yemeniga ahaa ee maalintii shalay ku geeriyooday dalka turkiga warbixin ku aadan taariikhda sheekhan waxaa soo jeedinaya walaalkeen zakariya cumar allaha u naxariistay a-sheekh cabdimajiid azandani ayaa maalintii shalay oo isniin ahayd waxa uu ku geeriyooday isbital ku yaala magaalada istanbul ee turkiga halkaas oo uu ku xanuunsanayay muddooyinkii lasoo dhaafay mid ka mid ah wiilasha uu shiiqu dhalay ayaa bartiisa twitterka ee haatan ex loo yaqaano waxa uu ku soo daabacay qoraal kooban oo tacsi ah waxaana markaas kadib baraha bulshada isqabsaday tacsida ku aadan geerida caalimkan weyn ee sheekh cabdimajiid azandani daacigan ayaa sanadkii kun sagaal boqol afartan iyo labadii ku dhashay tuulada adahab ee hoos tagta degmada ashaciirah ee gobolka ibe ee dalka yemen laakiin asal ahaan waxa uu kasoo jeedaa tuulada azandaan ee hoos tagta degmada araxab oo ka mid ah degmooyinka hoos taga magaalada caasimada ah ee sanca wuxuu leeyahay masiiro dheer oo isugu jirta faafinta cilmiga sharciga ah difaacidda qadaayaadka muslimiinta ah iyo ka hortaga shubahaadka mustashriqiinta ilaa ugu dambeyn uu geeriyooday isagoo ku taagan waddadaasi marka laga hadlayo takwiinkiisii ama barashadiisii cilmiga sharciga ah wuxuu qur-aanka iyo culumta asaasiga ah ku bartay halkii uu ku dhashay isagoona markii dambe u wareegay magaalada cadan halkaas uu kaga biiray madaaristii nidaamiga ahaa markii uu gaaray mustawaha jaamacadeed waxa uu sheekh cabdimajiid azandani u safray dalka masar halkaas oo uu kaga biiray heerka jaamacadeed waxaana uu waxbarashada ka bilaabay kuliyadda farsamada laakiin laba sano kadib waa uu isaga tegay oo waxa uu u gacmo bannaanaaday cilmiga sharciga ah iyadoona ay u suura gashay inuu cilmiga ka qaato culimmadii waaweynaa el ashar wuxuu muddo ku sugnaa dalka masar kadib ayuu u wareegtay dhulka xarameenka halkaas oo uu kula kulmay mashaa'ikh waaweyn oo ay ka mid yihiin ibnubaas iyo cuthaymiin allaha u naxariiste ugu dambeyntiina wuxuu shahaadada ugu sarraysa ee tigtooraha ka qaatay jaamacadda umudurmaan ee suudaan mida ka mid ah majaalaadka uu xooga saari jiray a-sheekh cabdimajiid azandani intii uu noolaa waxaa ka mid ahaa majaalka in lagu tadaburo qur-aanka iyo sunnaha oo ay istilaax ahaan dadka qaarna ugu yeeraan icjaaska qur-aanka kariimka waxaana culummadu ay sheegaan in fannigan uu aada ugu xeeldheeraaday allana uu sabab kaga dhigay in gaalo badan oo diinta duri jirtay uu u jawaabo kuwo badan oo baadiyaysnaana ay sababtiisa kusoo hanuunaan intii uu joogay dhulka xarmeenka wuxuu shiiqa wakhtigiisa ugu badan ku bixiyey inuu isaguna wax barto dadkana uu wax baro markii uu kusoo noqday dalka yemen ayuuna howsha faafinta dacwada sii dardargeliyey wuxuuna noqday mas-uulkii machadka cilmiga anuur ee ka furnaa yemen wuxuu kaloo intii uu joogay dhulka xarmeenka asaasay hay-adda icjaaska qur-aanka kariimka waxaana mid ka mid ah guulihiisa cilmiga weyn ka dhigan iyo sarxi weli taagan asaasida jaamacadda al iimaan ee yemen oo ay ka aflaxeen dad badan oo ku kala sugan caalamka islaamka marka laga hadlayo jawaanibta kale ee noloshiisa wuxuu shiiqu ka mid ahaa culammadii waaweynaa ee ka qaybgalay jihaadkii midooda suufiyeetay lagula galay dalka afghanistaan isagoo garab taagan a-sheekh cabdulaahi cazaam ayuuna kasoo jihaaday buuraha hindikoosh sanadkii labada kun iyo afartii dowladda maraykanka ayaa a-sheekh cabdimajiid zandani u aqoonsatay inuu ka mid yahay dadka ay doodoonayso iyadoona ku dartay liiska waxaa loogu yeeray argagixisada kuna eedeysay inuu taageero u yahay mujaahidiinta alqaacida uuna shiiqu si gaar ah u yahay sheekha iyo aabbaha ruuxiga ah ee a-sheekh usaama binlaadin amiirkii mujaahidiinta alqaacida markii dalka yemen ay ka bilowdeen kacdoonkii guga carbeed ee sanadkii labada kun koob iyo tobanka ee looga soo horjeeday madaxdii keligii taliyayaasha ee uu ka midka ahaa cali cabdalla saalax wuxuu sheekh cabdimajiid ka mid ahaa dadkii taageeray banaanbaxyada kuna tilmaamay inuu yahay mid ka mid ah wejiyada faridda macruufka iyo reebidda munkarka waxaana uu fatwooday inay xaaraan tahay in la dhibaateeyo dadka muslimiinta ah ee dibadbaxyada dhigaya markii kooxda xuutiyiintu ay la wareegtay magaalada sancaa waxa ay sanadkii labada kun shan iyo tobankii weerar ku qaadeen hoyiga a-sheekh cabdimajiid zandani iyagoona ku eedeeyey inuu ka mid yahay shakhsiyaadka kasoo horjeedo xukunkooda marka laga yimaado silsiladaha duruusta muxaadaraadka iyo kelimaadka oo horay u duubay sheekha kuna faafsan internetka wuxuu kaloo leeyahay mu-alafaad dhowr ah oo ay ka mid yihiin تأصيل الإعجاز العلمي البينة العلمية في القرآن الكريم يا التوحيد يا رسائل كلا أبريل لبدا كن لباتن يا أفرتي أيو الشيخ عبد المجيد الزنداني كو غيريودي اسبتال كويالا مغالدا اسطنبول تركيغا هالكاس أو يديسي أو دنبيي أو كسوغنا وحانا غيريديسي إعلامي ويلكيس محمد بن عبد المجيد الزنداني مركي أو صابحي قبر كغيريديسا وحاكا تعسيي هيئة بدن أو عالمية شخصيات عانة culammada diinta islaamka iyo jamaacaad kala duwan waxaana ka mid ahaa dadka ka tacsiyeeyey hay-adda culammada yemen hay-adda culammada falastiin iyo hay-adda culammada muslimiinta ee ciraaq imaarada islaamiga ah ee afghanistaan ayaa dhankeeda ka tacsiyeysay geerida sheekh cabdimajiid azandani waxaana qoraal ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee imaarada lagu sheegay inay tacsiye tiiraanyo leh u dirayso ehelada sheekha iyo guud ahaan muslimiinta sheekh zandani markuu madaxda ka ahaan jiray hay-adaasi waxay sameeyeen buxuus aad u tiro badan leh kismor wuxuu leeyahay book human development ama human embryologiga buuggiisan la yidhaho sideed luqu ku qorayay mostly jaamacaadka dunida waa buugga u ah reference buugga qaybtaasi ah ee loo isticmaalaba waa ninkay ku tilmaamaan abu cilmi lajinna fi canada aabbaha cilmiga janiinka qadiyadda tan markaan bilaabayay buu zandani leeyahay waxaan waxaan arkay buu yidhi anigoo masaladan baxsinaya ayaan afar iyo toban filim oo ku saabsiisan ilmaha uurka siduu u koro oo afar iyo toban kaba laleeyahy waxaa taxqiijiyey ninkan baan arkay dabeetana nin caalima oo faniga kanaan u imo waxaan ku yidhi buu yidhi war ninkan kiis moorkani muxuu yahay meel walba uun ku qoran kiis moor wuxuu ku yidhi ninka miyaad aqoonin ninkani waa abu cilmi lajinna cilmiga ka nooca kana waa ninka ka aaba ee dunidu ugu dambayso xagu joogaa baan ku yidhi buu yidhi waxaa laygu yidhi buu yidhi jaamacadda toronto ku taalla ayuu joogaa ma lala xidhiidhi karaya haayo ninkii baan xidhiidh la samaynay buu yidhi markaan xidhiidhka la samaynay waxaan idhi buu yidhi waxaan rabaa inaan su-aala ku weydiino welcome buu yidhi kaalaya siddeetan su-aalood bay weydiiyeen oo ay soo qorteen siddeetankii markuu uga jawaabay ay idhahdeen siddeetanka jawaaboodna qur-aanka iyo xadiiskaanu ku haysanay wuxuu waxaan macquul maaha ku hadlaysaan waxay idhahdeen siddeetankaa mas'alo ee adigu aad leedahay dhowaan baa la wada ogaaday ama goortan baa la xaqiijiyey ama caynkan baa la xaqiijiyey intaba waxay ku qoran tahay nusuus iska caadiyo xadiidkii nebiga iyo aayaadka qur-aaniga bay ku taallaa masaladii markii loo sharxay ee uu arkay nusuusta balyidhii tusa ee uu nusuustii arkay ayuu wuxuu jeediyey saddex muxaadaro oo ku saabsan human embryology iyo qur-aanka isagaa jeedinaya markaasaan zandani waxaan ku yidhi buu yidhi maadaama buuggaagu yahay reference buuggii dunidu ay waxa kan u isticmaalaysay markaad qaybta taariikhda ah ka warramayso ee muqadamada buuggaaga waxaad qortay cilmul ajinaa wakhtiga hore inaan waxbaba badan laga garanaynin ilaa iyo markii la helay mooyaane een, eh, electronic mis- eh, microscope-kan electronic ee weyn markii la helay mooyaane markii hore inaan waxba laga ogeyn baad qortay oo medieval periodkii iyo cahdiyadii madoobaa inay tahay dee taariikhdaasina sax maaha oo annagan kuu sheegnay in wax laga ogaayo mad wax ka bedeshid soo qor buu yidhi anaa ku qoraye waan soo siyaaqeeyey buu yidhi taariikhdaa hore in wax laga ogaayo sidaa wax loo sheegay inaanay ahayn ee wax badan in laga ogaa intii baan soo qoray waan u keenay buu yidhi dabeetana page buu ku daray buu yidhi kitaabkiisi uu kaga warramayo taariikhdaa caynkan markii dambaanu imo waxaan ku yidhi buu yidhi ma suurtagal tahay in dabacaadka dambe buuggaaga kan chapter kastoo aad ka hadashay qur-aan iyo xadiiska wixii ay ka sheegeenna inaad ku darto soo qora buu yidhi zandani baa wuxuu leeyahay aniga iyo sheekh ibnu baaz iyo qoladaas ay isugu tegeen waa qoray dabeetana waa la soo qaaday wuxuu ku daabacay kitaabkiisii ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق guud ahaan intaas ayaan ku soo afmaraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida waxaan u mahadcelinaynaa allah subxaanahu wa tacaala uma walaalaha barnaamijka nagala qaybgalayo dhegaystayaasheenna intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaan illaah assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu
الذي أسرى عرفت الله في نفسي وفي بؤسي وفي أنسي وفي غيبي وفي حسي سبحان الذي أسرى عرفت الله في قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله